dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com
dhegeystayaashiina qiimaha iyo qadarinta mudano waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay la noolaanta dadka qaba aidiska mowduuciina maanta wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda qoyska qoysyadu muhiimad weyn bay u leeyihiin dadka qaba h i v-ga ama aidiska guriga qoysku wuxuu ahaan karaa hoy meel dadka ku nasan karo iyagoo aaminsan in la jecel yahay lana ogol yahay meel geesi inay ahaadaan ama ay qariyaan dareenkooda haddii qofka qoyskaaga ka mid ah uu qabo h i v ama idis siyaabo badan ayaad ugu gargaari kartaa waxaad ugu gargaari kartaa inay nastaan adigoo u furinaya shaqadooda guriga waxaad ugu gargaari kartaa adigoo siinaya cunto nafaqo leh uguna soo adeegaya suuqa una karinaya waxaad ugu gargaari kartaa inaad ka baabi-iso cabsidooda adigoo u muujinaya kalgacayl haddii h i v ama idisku aada qabto waxaa wanaagsan in qoyskaagu ogyahay waayo waxay ku siin karaan kalgacayl iyo taageero mustaqbalkaaga ayaad qorshe u sameyn kartaa waxay kula qaybsan karaan culayska ka haystaa dhanka dhaqaalaha aada bay kuugu fududaan doontaa haddaadan qarin marxaladaada haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu qabo aidis waxaad kartaa inaad raashin iyo biyo usoo qaadid inaad dharka iyo go-yada ka dhaqdo iyo inaad kalkaalisid xasuuso haddaad qabtid h i v ama idis waxaad adeegsan kartaa aqoontaada oo aad oo dadka kale ayaad ugu gargaari kartaa waxaa qoyskaaga bari kartaa siduu u faafo idiska waxaad ugu gargaari kartaa siday ugu digtoonaan lahaayeen h i v-ga tani waa gacan ka geysashada ugu kalgacayl weyn oo aada sameyn karto marmarka qaarkood markuu nin uu ogaado in afadiisu ay qabto h i v ama idis wuxuu ka fogeeyaa guriga ay ku wada nool yihiin marmarka qaarkood naagta ayaa ninkeeda hadduu qabo h i v ama idis ka fogeysaa amase ka tagtaa kala tegiddu waxay sababi kartaa mushkilido kala duwan shaki kuma jiro in caruurtoodu ay dhibaatoobayaan caruurta waxay weligood waxay waalidkood ugu baahan yihiin kalgacayl iyo hogaamin kala tegidoodu waxay sababi kartaa inuu h i v faafo tusaale ahaan ninka naagta qaba wuxuu qabi karaa h i v laakiinse wuxuu raboon karaa inuu guursado naag kale naagta cusub ee uu guursado waxa ay qaadi kartaa waxa ay ka qaadi kartaa ninkeeda h i v-ga waxaa wanaagsan inaysan kala tegin ninka iyo naagta isqaba h i v awgii ee ay mustaqbalkooda ku dadaalaan siday nolol wanaagsan u sameyn lahaayeen mararka qaarkood qoysku wuxuu ku murmaa sababta u keentay h i v-ga arrintani waxay abuuri kartaa calool xumo weyn waxayna qoyska u keeni kartaa qorshe mustaqbalka ay u sameyn kari lahaayeen oo adkaada waxay adayg uga dhigi kartaa inay ku noolaadaan xaqiiqada xasuuso dadka qabaa h i v ama idis waxay u baahan yihiin macaamiil dhaqaatiireed si ay fiicnaan u dareemaan cimrigooduna uu u dheeraado ragga xaaska leh ama qaraabo kale oo magaalada ku harsan waxay weli taageero siin karaan xubin qoyska ka mid ah oo tuulada u laabanaysa waxayna u tegi karaan booqasho haddii naag la qabo ay dib ugu soo noqoto tuulada waxay horay u qaadan kartaa waxyaabaha ay leedahay oo ay ku iibsatay lacagteeda xaq bayna u leedahay inay haysato waxyaabaha ay leedahay
ka gabadho ilwaa qurux ku yeelyo afku duqoomadu yahay iluqaba ka gabadho ilka gabad ku yeelyo afku duqoomadu yahay oon in lahayno etiyanoo dhamaystira oon in lahayno etiyanoo dhammaystiran astaantii soomaalidu idilkood ka muuqdaan laaskaysawaayo socdisow idlansow kumaanara socdisow idlansow kumaanara on in lahayno etiyanoo dhammaystira on in lahayno etiyanoo dhammaystiran astaantii soomaalidu idinkood ka muuqdaan laadkaysa waayo wixdiisaw idlansaw kumaanara wixdiisaw landhansaw kumaanara soodaradkani maquu ka mintaxay dhabi soodaradkani maquu ka mintaxay dhabi urbamaan ilaahay soo qalgalkaygii buuridaydi may noqon buuridaydi may noqon buuridaydi may noqon buuridaydi may noqon ൂരിത
qof ayaa waxa uu yidhi waxa ugu wanaagsan waa waxaa kuu dhow hawo sanka duleeladiisa kaa saaran nuur indhahaaga hor yaal ubax lugahaada ag yaal shaqo gacanta kugu jirto iyo jidka ilaah oo hortaada yaal marka waxaanad heli karin ha u howloon laakiin shaqadaada u qabso sida ay hadba kuu soo wajahdo shaqo joogto ah iyo rootiga maalin waliba ayaa ah waxa ugu muhiimsan nolosha shaqada maalin walba ah way wanaagsan tahay oo ay ku jirto dhaqidda dharka xusuuso wax waliba waxay ku xiran yihiin sida aad adiga wax u samayso habka dharka loogu dhaqo guryaha ayaa aad isaga beddelay meelo badan oo adduunka ka mid ah dadka qaar meel lagu dhaqo dharka ayaa waxa ay ka suubsadeen meesha loogu talagalay qabayska qaarna mashiinta dharka lagu dhaqo ayaa waxay dhigteen kushiinka qaar dharka waxay ku dhaqdaan guryaha dibaddooda iyaga oo isticmaalaya baaldi iyo weelal balballaaran qaarna waxay dharka la aadaan webiga laagta iyo ceelasha si ay dharka ugu soo dhaqdaan waa maxay baahida aad adigu ka qabtid xagga dhardhaqidda waa sidee sida ugu wanaagsan ee aad wax uga qaban kartid baahidaas qarash intee la-eg ayaana ku bixi kartaa wax aad soo ogaataa baahida aad ka qabtid xagga dhardhaqidda iyo sidii aad u xalin lahayd baahidaas waa maxay ficilada ku jira dhardhaqidda waxaa laga yaabaa inay yeelato afar weji kuwaasoo ah kala soocid dhaqid riinjigelin iyo feerayn ama kaawadiyeen liiska isaga ah miyaad wax ku dari kartaa waa liiska ah soocid dhaqid riinjimarin iyo kaawadayn afartan shayba aad ayay muhiim u yihiin marka la eego dhardhaqidda bal aan ugu horaysiiyo soocitaanka waxaad u baahan tahay si aad dharka u kala soocdid si aad natiijo wanaagsan u hesho isu mir dharka isku nooc ah oo isku meesha lagu wada dhaqi karo tusaale dharka cad kuwa nayloonka iyo suufka ku wada dhaqoo xiro loo yaqaano iyo kuwo rinjiga culus leh marka aad dharka kala soocaysid fiiri jeebabka oo dhan oo fatash oo haddii ay wax ku jiraan ka saar fiiri sidoo kale in dharku leeyahay wax badhimo ah badhimaha qaar waxaa loo baahan yahay inaad nadiifiso inta aanad dhaqin dharka maxaa wacay waxaa laga yaabaa inuu dharka kale haleeyo ama badhintu bixi weyso daahyada iyo bustayaasha waa dhar culus waxayna u baahan yihiin dhaqitaan qaas ah dharka cadcad waxay u baahan yihiin in daawada bliij loo yaqaano lagu daro si ay cad u sii noqdaan waxaan kulli waxay ku xiran tahay habka aad isticmaalaysid marka aad dharka dhaqaysid qaar waxay isticmaalayaan mashiinta dharka lagu dhaqo taasoo ah in la cabiro iyada oo la isticmaalayo nambaro iyo batoono lagana tusaale qaadanayo dharka noociisa iyo badnaantiisa nooc kasta oo ka mid ah dharka waxa uu u baahan yahay dhaqaaleyn gaar ah dhardhaqidda la isticmaalayo gacmaha ayaa ah mid adduunyada ka caan ah waxaa jira saabuuno badan oo loo isticmaalo dhardhaqidda baryahan dambe oo kambani kasta oo soo saaro saabuunta dhardhaqidda ayaa waxa uu sheegayaa in tiisa ugu wanaagsan tahay qaar badan oo saabuuntaasi ah tijaabi si aad u ogaatid tan kugu fiican dharkaaga una roon gacmahaaga saabuunta qaar ayaa waxa ay gacmahaada u yeelaysaa jilfo iyo jexjextin saabuunno kalena gacmahaaga waxa ay ku dhaafayaan qoyaan iyo nugeyl waxaa jira saabuunno adag iyo kuwo budo ah oo laga kala soo saaro meelo kala duwan mid kasta awooddeeda gaarka ah ayay leedahay inkastoo kuwo kale meel uun kaga eeg tahay meelna ay kaga duwan tahay maadaama sicirka alaabtu kor u kacayo waayadan waxaa wanaagsan inaad raadiso saabuunta adiga kuu fiican kuuna raqiis ah waa inay dhar badan dhaqi karto iyada oo u dhaqaysa sidii la doonayey oo aanay weli soo harayso si dhar kale loogu dhaqo waxaa jira dhar loogu tala galay in loo dhaqo si gaar ah waxaana jirta meelo qaas ah oo lagu dhaqo markaasi iyadoo uu la isticmaalayo mashiin haddii dharkaasoo kale aad ku dhaqdid guriga oo aad isticmaashid biyo iyo saabuun way halabayaan waxaa lagaa doonayaa inaad garanaysid tan iyada ah haddii kale qarash iyo dhibaato kale oo aanad diyaar u ahayn ayay ku gelinaysaa bal ka waran qalajinta sidee baad dharkaaga u qallajisaa haddii aad haysid mashiinta dharka lagu dhaqo waxaa wanaagsan inaad aqridid shuruudaha ku qoran si aad u ogaatid habka ay u shaqayso haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
inqabaka gabadho ilwa turax ku yeelyo afku duqon maduu yahay inqabaka gabadho ilka gabad ku yeelyo afku duqon maduu yahay oon in lahayno ebiyanoo dhammaystira oon in lahayno ebiyanoo dhammaystiraan astaantii soomaalidu idilkood ka muuqdaan laarkaysa waayo ucdisow iglansow kumaanara ucdisow iglansow kumaanara oon in lahayno ebiyanoo dhammaystira oon in lahayno ebiyanoo dhammaystira astaantii soomaalidu Thank you. صدرتني مقوك من تحيد بي صدرتني مقوك من تحيد بي ربما لله فوق الخير قول غير ما يقول قول غير ما يقول قول غير ما يقول قول غير ما يقول ayama filayo anigaya masiibtay ayama filayo anigaya masiibtay iwaadikaasomaynan baqaadka nolosha waa isgarka gurake wixdiiso idlaso kumaanaa wixdiso landanso kumaanaraa ayamaha filayniyo anigii nasiibkay ayamaha filayniyo anigii nasiibkay ilwaadibtaasuma himan ambaqaadka noloshuwa isafaraka gurikee wixdisow iglasow kumaanaraa wixdisow walaso kumaanaraa صدرتني مقوم خمسة حيل دبي صدرتني مقوم خمسة حيل دبي دوبا